runta lagama gabado because musuq maasuq baahsan ayaa la sheegaa actually aniga ima soo maraan because waxa weeye maadaama ay madax banaan yihiin laakiin waa ognahay ilaa xaddin ma wax la fuli xantii ma oga laakiin waa lagu jeero jiraa oo had iyo jeeraale waxaan rabnaa in aanu samayno tixraac yani wuxuu mushkilad kale waxay tahay sidaa loo kala xabsoonaya yani mushkilad kale waxay tahay ama laalowsha la qaato ama si kale loo xabsoo dhowr jeer hore ku celiyo waxaanu xukunaa dadka masaakiinta ah dadka waaweyn oo xoogga waaweyn oo baalka waaweyn ma xukunno ilahay baa rug jecel kii waxda iyo kii wax lunsada iyo kii wax baalkeeya mid lama baalkeeyo waayo lama horkeenaba muxuu cadaan waxaan waxaa ku boorinayaa ciidanka askuurta ciidanka nabaskuurta oo reerkii u shaqeeyaan in ay ku dhiiradaan inay soo qabtaan muxuu ahaa nimanka cayiran oo maxkamadda la horkeeno maxkamadda waxaa ku boorinayaa inaanay sii daynin ay xaq sooraan baarlamaanka anugu mar baa hortegey markii aan hortegeyna waxay yidhaahdeen la noqon aan wari la noqon maaye ama diya ama yeela dabcan waxaa jira waxyaaba dastuur laysku haysto waxaa jira qaar aan weli dhisnayn waayo muxuuaha guddiga adeega garsoorka wuxuu kubay sagaal xubnood sagaalka xubnood waxa weeye shan waa la doortaa oo waxaa loo soo doortaa shacabka ayaa loo soo doortaa garyaqaanada iyo bulshada rayidka ah marka waa arrin weli taagan haddii la keeno baarlamaanka oo intaasoo caqabadood la keeno oo laihahdo ma dhamaystirna kuwana caynkaa maaha kuwana waa laysku haystaa lama adraaka haddana loo noqo lagu yidhahdo waxay noqonaysaa baashi marka sidii loo fudaanin lahaa ayaan waxaan ku rajaweynayay niyada soo socda insha allah